muslimay koortuu nagash maqlay macjuhiisa daade dhagahadan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaaran markii aad u timid asaarti imaadine muxuubadii nabigeennu igu maran muraaqoodo ammantiisan iga madhan kama maarmo madxigiisu igu mudan carshiga mudanba hubal mustarix dhaq
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh galab wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walba oad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga iyadoo aan maanta kaga hadlayno xuquuqda madaniga iyo waajibaadka muwaadinka ee ku aadan siyaasadda adeeg daadejinta jubbaland qaybtii kow iyo tobnaad ayaad galabta maqlaysaan iyadoo barnaamijka qayb nagala yahay brofeor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka maamul adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga marka hore brofesorka ayaan soo dhoweynayaa brofesor galab wanaagsan waa maxay xuquuqda muwaadinka ee nidaamka daadejinta
waad maaqsanta cabdirasaaq waxaan kaloo mahad celinayaa bahda reediyaha kismaayo iyo dhammaan bulshadan dhegeysanaysaba xuquuqda muwaadinka ee daadejinta awoodda iyo fursadda uu muwaadinku u leeyahay inuu ka qayb qaato go-aan qaadashada heer degmo waxaa ka mid ah inuu codayn karo ama uu tartami karo inuu helo adeegyada aasaasiga inuu helo xog isla markaana dalban karo isla xisaabtan uu ka dalmo kala degmada qodobada ayaa aas-aasi u ah xuquuqda uu muwaadinku leeyahay heer degmo maamul daadejintan hadda aynu ka doodaynana ama sharaxaynana ay usoo fududeynaysaa ama usoo dhaweynaysaa
waa tahay sidee marka muwaadinku uga qayb qaataa go-aan qaadashada heer degmo
wallahi wuxuu uga qayb qaadan karaa siyaabo fara badan wuxuu uga qayb qaadan karaa tusaale ahaan inuu ka qayb qaato shirarka lagu gaarayo go-aamada masiiriga ee heer degmo kulamada golaha deegaanka hadduu noqdo xubin lasoo doorto oo kale qorshaynta mashaariicda horumarinta ee aas-aaska laga soo bilaabayo ee lagu saleeyo baahiyaha hortumintooda iyo la tashiyada dadweynaha si ay aragtidooda u dhiibtaan ayuu uga qayb qaadan karaa muwaadinku maamul daadejinta
marka qaabkaas waa qaabka ugu habboon go-aan qaadashada heer degmo uu muwaadinku uga qayb qaadan karo talo marka ugu habboon ay tahay qofka muwaadinka inuu maro maxay tahay sida uga qayb qaato go-aan qaadashada heer degmo
muwaadinku si uu uga qayb qaato go-aanada lagu gaarayo heer degmo oo kuwa kuwa aadi aada muhiim u ah waxaa looga baahan yahay marka koowaad inuu qayb ka noqdo barnaamijyada ololaha wacyigelinada iyo shirarka ka dhacaya degmada inuu qayb ka noqdo inuu la socdo kolba sida ay hawshu ay u socoto inuu ka qayb qaato horumarka degmada inuu noqdo canshuur bixiye inuu noqdo maaragtay ka qayb qaate ka hortagga khalqalka amniga inuu noqdo muwaadin adigu dee tafatiran oo dhammaystiran inuu noqdo ayuu uga qayb qaadan karaa
waay dhegeystayaal waxaad maqlaysaan qeybihii ugu horreeyey ee barnaamijkeenan gaarka ah kana mid ah barnaamijyadeeni taxanaha ee siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga qeybtii kow iyo tobnaad ayaad maqlaysaan dhegeystayaasha iyagana barnaamijka ayaa ay qayb nagala qayb qaadan karaan ayagoo soo beegsanaya lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si ay barnaamijka qayb uga noqdaan aragtidooda iyo fikirkoodana ay uga dhiibtaan iyadoo weliba maanta ay xusid mudantaha in laga hadlayo xuquuqda madaniga ah iyo waajibaadka muwaadinka ee ku aadan siyaasadda adeeg daadejinta jubbaland labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto
xigtiyo gacal waan ka tegayo gaaridan qabay baan hilmaamo gurboodkan dhalay ilaawe gaadhsi nabigii allahayo gaadhsi nabigii allah
waayahay n dabcan martida barnaamijka oo ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed ayaan dib ugu noqonayaa iyadoo aan barnaam- barnaamijkeena sii ambaqaadayno dhegeystayaashana waxaa xusid mudan inay barnaamijka nagala qayb qaadan karaan oo ay soo beegsan karaan lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si ay barnaamijka qayb uga noqdaan brofesore maxay tahay xaqa helidda adeegyada dadweynaha ee dadejinta
cabdirsaaq waa mahadsan tahay marka muwaadinka ay ku waajibto inuu bixiyo canshuur inuu qayb ka noqdo dadaalada lagu sugayo amniga inuu ka qayb qaato la tashiyada si uu u dhiibto aragtidiisa inuu ka qayb qaato isla xisaabtanka heer degmo qorshaynta dhammaan waajibaadyada intaa leg markay muwaadinka fulaan isaguna wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xuquuq xuquuqda waxaa ka mid a adeega aas-aasiga inuu helo ee, oo ay ka mid yihiin waxbarashada caafimaadka biyaha iyo dhulbixinta yacni dawladdu markaad canshuur siiso canshuurta dabcan waa kaash waa lacag weeye lacag kuma siinayso laakiin si kale kuu siinaysaa Adeeg.
lacagtii heerkeedii adeeg ay ku ama ka siinaysa qiimo badan bahaa adeegii kuu siinaysaa waa tahay adeegyadii baa markaa kuwan ah haddaan ka soo sheekaynay oo ah aas-aaska nolosha heer degmana ay u leedahay inay hesho si maaragtay ay ugu sii dhiirato in waajibaadkii lagu lahaa ay ka soo baxdo waa tahay marka adeegyadan asaasiga weeye ee, caafimaadka waxbarashada biyaha iyo dhulbixinta saddexdaasaa ee, ah xuquuqda ay bulshadu ku leedahay degmada inay ka hesho
waa tahay ee, marka waa maxay ee, xaqa helidda xogta
sidoo kale ee, muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xog ku saabsan miisaaniyadda canshuur baa laga soo ururinaya dadkii shacabkii canshuurtii siday u baxday iyo sida loo qoondeeyey xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan si hufnaan hufnaanta lagu sheegayo waxaa ka mid ah in marka canshuurta lasoo ururiyo ay degmadu samaynayso qorshaha ay ku fulinaysa miisaaniyadda waa tahay waa inay dadka u bandhigto iyadoo u maraysa guddiyada qiimaynta guddiyada kormeerka guddi hoosaadyada oday dhaqameedyada ganacsatada xubnaha fahmaya miisaaniyadda qaabka loo qorsheeyo iyo sida wax loogu qabto waa inay u bandhigto tirahda mashruucan waxaan ku fulinaynaa lacag dhan intaa wuxuu nagu qaadanayaa muddo intaa la eg waa tahay
shirkadda markaa mashruuca fulinaysana qaadashadeeda inay qeyb ka yihiin waa waa waa waa xogtan la rabo inay bulshada hesho weye inay qeyb ka yihiin xulido xulidda shirkadda ma waxaa loo maray nidaamkii caadiga ahaa ee lagu kala saari jiray ee shirkadaha iyadoo la fiirinayo qiimaha iyo tayada mise nidaam khaldan oo u baahan in la toosiyo ayaa loo maray markay marka xogta rasmiga ay she- dadweynuhu helaan ay qiimeeyaanna miisaaniyaddii ka waxay marka u helayaan awood ay ku kormeeraan mashaariicda tayadooda waa tahay iyo maaragtay eh, wa- waxay leeyahay fiicnaantooda iyo waxoodoo dhanba eh, inay u kormeeraan bay yeelanayaan awoodda shir marka muwaadinku inuu helo xog waa aas-aas xogta miisaaniyadda xogta qorshayaasha xogta qandaraasyada iyo waxqabadka maamulka oo dhanba muhiim weeye waa xogta uu- ay dadku kaga duulayaan inay ogaadaan in la qabtay ama la fuliyey mashaariicdii sidii ay u qorsheeyeen way xogtay kaga duulayaan dadweynuhu in ay ogaadaan in adeegii aasaasiga loo fuliyey si hufnaan ku dheehan tahay tayo leh dadkana wax ka olo ah waa tahay rofesore marka ee, waa maxay waajibaadka muwaadinka marka la hirgeliyo adeeg daadijinta
la daadajiyo mise maamulka marka la daadajiyo adeega iyo ma- ma- Wa- maamulka wa- wa- wa- wa- waa kala labo waaya
waxaan ka soo doodaynay bisha hadda lasoo dhaafay daadejinta maamulka muhiimadda ay leedahay Mm, maxaa loo daadejinaya maamulka waxaa daba socda adeegii waa tahay oo in la daadejiyay hore cabdisa waxaynu u sheegnay in maamulka la daadejiyay waxaa asola saddex tir in la daadajiyo siyaasadda in la daadajiyo fulinta in la daadajiyo maaliyadda saddexdaa tir ee maamul daadejinta asalka u ah marka la daadajiyo oo uu maamulkii maamulkii ku hooro degmada ayaa waxaa daadegaya adeegii automatic ah waxbarashadii caafimaadkii biyihii kulli way daadegeen markaas Mm,
marka marka adeega la marka maamulka la daadajiyo kadibna adeeggaa la daadajinaya adeega marka la daadajiyo muwaadinkii maxaa ku waajibaya wey waajibadiisii waxaa ku waajibaya wax allaale wixii muwaadin eh, laga rabi lahaa maxaa ka mid ah kow inuu bixiyo marka hore canshuurtii adeegan la bixinaya ee biyaha iyo caafimaadka iyo waa in la joogteeyo maxaa lagu joogtayn karaa ilaan dee shaqaalihii adeega bixinaya mushaar bay rabaan degmadana waxaa la yidhi mushaarka iyadu ha baxsato
waa tahay ee goobihii lagu bixin lahaa adeegan iyo kooteysan baa la rabaa inay hawshii qabtaan marka waa in la dhiso dhismihii waxay u baahan yihin kharas waa inay degmadu bixiso waa inay dadku bixiyaan waxaa ku waajibaya marka dadkii in ay bixiyaan cashuur waxaa ku waajibaya inay qeyb ka noqdaan barnaamijyada lagu yegleelayo ama lagaga tashanayo horumarinta degmada maxaa ka mid ah isku tashiga degmada isku tashanayso la tashiyada ka ay la tashanayso maam- ma- maamulka degmada iyo wada tashiyadaba Waxay ka qeyb- muwaadinku wuxuu ka qayb qaadanaya oo ku waajibaya inuu isku tashi sameeyo Mhm, inuu la tashi sameeyo iyo inuu wada tashiyadaba ka qayb qaato saddexdaas waa tahay qaybood buu ka qayb qaadanaya isaguna waaya Eh, waxaa kaloo ku waajibaya muwaadinka in uu kormeer ka ka qayb qaato hubiyo inuu maaragtay qayb ka noqdo dadaalada lagu hubinayo in degmada horumar ay samaysay la jaan qaaday qorshe sanadeedkii ama qorshihii shanta sane ee horumarka iyo inka aad baa masda waa tahay ee, marka ee, profesore waa maxay ee, mas-uuliyadda muwaadinka ee, la xisaabtanka maamulka
mas-uuliyadda muwaadinku qayb muhiima ayay ka tahay een, la xisaabtanka ama isla xisaabtanka waaya
marka hore muwaadinku waa inuu ogaado qorshayaasha la fulinayo heer degmo waa tahay
waa inuu ogaado qandaraasada lasoo qaatay cadadda maaliyadeeda ku baxaysa iyo sida lagu soo qaatay Mhm,
waa inuu ogaado eh, muddo lagu fulinayo qorshahan ama mashaariicdan horumarineed waaya
intaa markuu muwaadinku og yahay ayaa wuxuu helayaa awood uu kula xisaabtamo degmada haddii uu qorshahaas wax ka khaldamo isla xisaabtan waxaa loo baahan yahay mar kastaba haddii uu wax khaldan yahay iyo haddii uu wax saxan yahayba aakhir markay mashaariicdu gabagaboobaan muwaadiniinta waxaa ku waajiba inay la xisaabtamaan mas-uuliyiinta sidee ula xisaabtamayaan qorshihii horey goobjoog ka soo ahaya Mhm,
haddii markaas xisaabtankaasi uu keeno ka gaabis ama habacsanaan xaq waxay u leeyihiin inay saxaan haddii uu qorshahaasi la yimaa uu ku- ku fulo sidii loogu talogalay ee loo qorsheeyena mu- muwaadiniintu ama mas-uuliyiintu waxay xaq u leeyihiin marka in la bogaadiyo ee lana dhiirigeliyo doorashada dambana lasoo doorto waxay u leeyihiin mhm, marka eh, isla xisaabtanku waa waa tallaabo muhiim waa waa tallaabada laga dheehdo waa tahay in adeegii ay degmadu bixinaysay in kale Mhm, in mashaariicdii iyo ballamihii ay qaaday waktigii ololaha doorashada ay ku jirtay degmadu Mm.
mas-uuliyiintu duqa magaaladu xubnaha golaha deegaanku in ay u fuliyeen sidii loogu talagalay ama ayna u fulinin marka waa cabirkii lagu cabirayay isla xisaabtanku mhm.
hadduuna xisaabtan jirin dee waxba jiro sidee lagu ogaan karaa in xaafadda farjan ay biyo heshay sidee lagu ogaan karaa in hooyadii xalay foolanaysay ay heshay caawimaad ababarkii sidee lagu ogaan karaa in dugsi hoose dhexe oo waxbarashada ay du- dugmada bixiso waa isla xisaabtanka golaha deegaanka iyo isla xisaabtanka bulshada Wata. Een, waa hagaag weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal ee, barnaamijka aan uga hadlayno maanta ee xuquuqda madaniga iyo waajibaadka muwaadinka ee ku aadan siyaasadda adeeg daadejinta jubbaland iyadoo uu ka mid yahay barnaamijyadeeni taxanaha ee siyaasadda adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga qeybtii koo iyo tobnaad profesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed ayaa barnaamijka marti noogu ah dhegeystayaasha iyagana barnaamijka ayay qayb nagala noqon karaan si toosa ayay lambarka idaacadda usoo beegsan karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsan karaan dhegeystayaasheenna galab wanaagsan ramadaan mubaarak ayaan meel walbo aad joogtaan dhegeystayaal aan hawada idinka leenahay laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto haddii aad su-aal ama aad ra'yi qabto ama tale aad ku biiran lahayd een, siyaasaddan ee, maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ee, soo beegso lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si aad barnaamijka qayb uga noqoto oo ra'yigaaga aad uga dhiibato
axmedow adigoo ka waqa dunida niimogeeda mawla kugu qoray towraad meerisyada injile aamusiyo ciisa dadkodii madaluga sheege muslimay goortuu nagash maqlay macjiisa dade dhegahatan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaaran markii aad u timid asaartii maadine muxuubadii nabigeenu igu maran muraaqoodo ammatiisan iga madhan kaama maarmo madxigiisu igu mudan carshiga mudanba hubal mustarix dhaqaqo maqam iyo haybad buu kursigii mugdhafyow isbedel muuqda muxamed dhacay dhalashadade maxa nuuriyo iftiin samadii masey dhegahatan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaaran markii aad u timid asaartii maadine muxuubadii nabigeenu igu maran muraaqoodo ammatiisan iga madhan kaama maarmo madxigiisu igu mudan dhulka kugu maati eebo kugu mabsude dhirta ubaxiyo ma bixiso midabayasidhe cirkuna farxaad buu muqurumo mayayga horshee maqallo kula siman miyuu mooleheen baawme dhegahatan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaaran markii aad u timid asaartii maadine muxuubadii nabigeenu igu maran muraaqoodo ammatiisan iga madhan kaama maarmo madxigiisu igu mudan giya sharaafe beheen baa kugu manaysto qur-aankana meela badan adi kugu macaniye maktabadda u sarraysa aadmigaada mutayste murtida dhimaaneen idhaabaan meesha olini dhegahatan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaaran markii aad u timid asaar
waa tahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka dhegeystayaasha ayaan siinaynaa dhegeyste ayaa ku jira qadka asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum halow waa tahay waa ka xumahay dhegeystahaasi isma maqalno qaybaha kale ee barnaamijka ayaan u rajaynayaa in uu aragtidiisa iyo fikirkiisa barnaamijka nagala qayb qaato laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosaa dhegeysta usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb nagala noqoto brofesorka ayaan siinayaa brofesore maxay muhiim u tahay bixinta canshuuraha maxalliga ah ama canshuuraha gudaha degmada
cabirta waa masan tahay
waa tahay dhe- waa- waa- dhegeyste ayaa dib noogu soo laabtay assalaamu calaykum alo asalaamu calaykum waalaikum salaam soo dhow
ah magacay waa waa taahir nuur oo ku nool shaayo waxaan rabaa inaan idiin weydiiyo muxuu yahay ee, doortiina xaggeeda inaad xoojistaan oo ku aadsan arrimaha maamuldaadiyada ee, inay ku kacdasheen inaad ee, wax weyn u qabanaysaan bulshada haddana ee, barnaamijkan aad yeetaan waa barnaamij weyn ah marka waxaan jeclaa in aniga iyo inay lamid ah manaajir iyo ee, doorka maamuldaadiyinta idinka aad leedihiin haddii ay tababar aan ahayn iyo qorshihiina guud ahaaneed ee mahadsantihiin
waayahay waa tahay laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa dhegeysta usoo beegsan kartaa kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa na- si aad barnaamijka qayb uga noqotona lambarka idaacadda ayaad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto dhegeysta ayaa ku jira qadka halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waayahay waa uu mahadsan yahay dhegeystahaasi waa ka xumahay laynka ayaa celay qeybaha kale ee barnaamijka ayaanu rajaynaynaa in uu si toosa usoo beegsado waa tahay dhegeyste kale ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum waayahay waa ka xumahay profesorka ayaan eh, siinayaa dhegeyste ayaa su-aal na soo weydiiyey een, oo ku saabsan inaan fahanno een, sida ay uga wada shaqayn karaan bulshada iyo sidoo kale si guud ee, wasaaradda si een, door firfircoon oo wax ku ol ah looga qayb qaato ee, siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga
marka horta wax la fahmo Mhm.
yaa laga qayb qaadan karaa waa tahay Ee, siyaasadda maamul daadejinta ee, wasaaradda arrimaha guduhu ay diyaarisay ee kana turjumaysa aragtida dowladda jubbaland waa tahay ee ku aadan maamul daadejinta waxaa asal u ah dhiraandhirinteedii hore sin hore u sheegnay Mhm.
inay bulshada soo diyaarisay Ee, bulshada markay soo diyaarisay Mhm.
ee, fulinteeda waa tahay na waxaa iskale ee, dowladda iyadoo markaa kaashanaysa bulshada Mhm. Mhm.
marka waxayba ku dhisan tahayba wadatashi Waayahay.
iyo iskaashi iyo iscaawin iyo kana qaad kana dhig Waayahay.
in siyaasaddaasi ay hirgasho Mhm.
siyaasadda waxaa loo marka maamulka la daadajiyo Mm.
adeegana la daadajiyo aakhir waxay ku dambaynaysaa gacanta bulshada Waayahay.
ilan ruux adeega la bixinayo iyo ka ka faa'iidaysanaya isfahamkii marka wuxuu ka imanaya ama siyaasadda fahitaankeedii wuxuu ka imanaya in muwaadinku uu og yahay inuu adeeg helayo Mhm.
isagana in lagu leeyahay inuu xuquuq canshuur inu bixiyo Mhm.
waxyaabaha marka lagu dhiirigelin kara isfahamka waxaa ka mid a kow ee, itusoo itaabsii horta kow in adeegii horta d- ay bixiso degmadu muwaadinku markaa uu ku dhiiraday inuu bixiyo eh, canshuurtii waa waa waa isfaham fahamkii bay ka mid tahay qayb muhiima kow in wacyigelin ee, la sameeyo heer degmo si ay bulshadu uga qayb qaadato siyaasadda maamul daadejinta iyo Mhm.
iyo horumarkeeda marka waxaa kaloo lagu dhiirigelin karaa ama lagu kobcin karaa ogaalka dadka ee, khaasatan ee, dhinacan maamul daadejinta Mhm.
in ay arkaan in tusaale ahaan siyaasaddii loo daadejiyey degmada oo golayaashii deegaanka si xor ah ay u soo dooranayaan bulshada Mhm.
yani waxaa kordhaya markaa kalsoonidii lahaanshihii muwaadinimadii fahamkii oo dhan baa markaa halkaas ka curanaya Mhm.
in la dedejiyo awooddii fulneed markay arkaan dadku in degmadu ay leedahay waaxdii wasaaradda waxbar
waa tahay dhegeysta ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto والله لك محمد آدم وجوه أفلو Mm, maxamed soo dhawow ee afmadow ayaa naga soo beegsatay Ee, barnaamijka haddii aad la socotay su-aal ama aragti midka aad qabto gudagal
شأن قبل واحد تعاون dadka markii hore hadii jistigii oo siyaasadda markii la jiray ay door ku lahaayeen sidee marka hadda hirgelinteeda ee, oo hadda oo la hirgelinayo oo nabad siyaasadda in lagu dhaqmo ma waxaa jiri kara caqabado bulshada lagala kulmi karo maadaama dee siyaasadu ayaga ay siyaasadda uga dejiyeen door ay ugu lahaayeen soo ma ahanba inay ayagu dadka ugu horreeyaan oo dadejinteeda ka qayb qaataan sideese loo dhiirigelinayaa in arrintaas la sameeyo oo dadku ay kaalintooda qaataano muwaadiniintu ay fahmaan xuquuqda ay leeyihiin iyo xuquuqda lagu leeyahay su-aashaas arrimaheeda Mm, waayahay aada umahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa su-aashaada Ee, profesor ee dhegeystahaasi maxamed ayuu ahaa waxau naga soo begsaday degmada afmadow ee gobolka juubada hoose waxa uu dhegeystahaasina soo weydiiyey maadaama ee, haddii bulshada marka hore ay ay door ku lahaayeen oo ka qayb qaateen oo aragtida iyo talada laga weydiiyey laga ay ka qayb qaateen oo qayb ay ku lahaayeen haddana siyaasaddii la daadejinayo een, door ay ku yeelan karaan doorkaas muxuu noqon karaa een, sidee se loogu dhiirigelin karaa bulshada inay fahmaan siyaasaddan si ay u fahmaan ee, waajibaadka ee, lagu leeyahay iyo xuquuqda ayaga ay ku leeyihiin ee, dowladda maxamed ayuu ahaa afmadow ayuu naga soo beegsaday aad buu umahadsan yahay maxamed ee, oo inaga soo beegsaday afmadow waxaan ku faraxsanahay ee, fahamkiisa ku aadan ee, dowlada hoose waa tahay iyo dabcan waxaa xusid mudan in afmadu ay tahay meesha keliya ee gola deegaan laga Waayahay, waayahay.
labaatankii aada iyo marka markay timaado casriga dowladnimada Mhm.
xoogaa inay shan sano ugu horeeyeen degmooyinka kale jubbaland ayaa halka ka muuqata saas daraadeed baa su-aalo fara badan ayaynu uga helaynaa een, afmadow muwaadinka ee, ka qayb qaadashadiisa waxa lagu kubcin karo ee horeyna u sheegnay Ee, kow ruuxa biniaadanka marka laga talageliyo Mm.
arrin lala tashado marka hore wuxuu dareemayaa lahaansho inuu yacni qiyamkiisa iyo mm, la tixgeliyey buu dareemayaa marka isla xisaabta kibay qayb ka noqonayaan la tashigoodiina dee wuu hirgalayoo baahidii ugu mudnayd ee iyaku ay soo cayimeen Mhm.
weeyatan la fulinayo Waa tahay.
marka ilaa heerkaasay ka qayb qaadashada muhiimateeda kan lala tashadaa
mawla kugu qoray towraad weerisyada injile aamusiya ciisa dadkodii madaluga sheege muslimay koortuu nagash maqlay mucjiisadade dhega haddan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaaran markii aad u timid asaartii imaadine muxuubadii nabigeennu igu maran muraaqoodo ammantiisani iga madhan kama maarmo madxigiisu igu mudan carshiga mudanba hubal mustarix dhaqaqo maqam iyo haybad buu kursigii mugdhafyo isbedel muuqda muxamed dhacay dhalashadade maxa nuuriyo iftiin samadii masey dhega haddan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaaran markii aad u timid asaartii imaadine muxuubadiina
waayahay dhegeystayaal ee, weli waxaad maqlaysaan barnaamijkeenan gaarka ah Een, profesorka ayaan ee, dib ugu ee, noqonaynaa dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan aragtidooda iyo fikirkooda waa noo muhiim dhegeystayaasheenna si ay barnaamijka nogala qayb qaataanna lambarka idaacadda ayay si toosa usoo beegsan karaan dhegeysta ayaa ku jira qadka aansiyo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhowo walaal magacaaga halkaa joogto ويونس وقوتها الله يكون ابنك waa gartay yunisow soo dhowow barnaamijka haddii aad la socotay bal maxaa su-aala ama aragti aad u qabtaa raadiya adoo ka fogaanaya aad naga dhegeysanayso وكفر إبراهيم لما هو سببه Mm, gudagal marka su-aasha ama aragtida aad qabto سؤالش ما حيدا شيخ
Een, ah, xuquuqda madaniga iyo waajibaadka muwaadinka ee ku aadan siyaasadda adeegdaadejinta jubbaland هاي وش اسمه إقبال إقبال Why?
ما جارم بقى waaya barnaamijka la soco si aad u fahanto agaaj أنا أنا waa tahay waaya waa mahadsan tahay ayahay profesore marka sidee ayuu muwaadinku u ilaalin karaa eh, hantida guud ee dadweynaha
aad baa masan cabdir saaq eh, waajibaadka muwaadinka waxaa ka mid ah ilaalinta dhismayaasha dadweynaha waddooyinka ceelasha iskuullada iyo dhammaan hantida ay wada leeyihiin bulshada Een, sidee lagu ilaalin karaa waddooyinku hadda waddooyin qurux badan baa kismaayo u hana qaaday Een, in waddooyinkaa la ilaaliyo qashinka aan lagu tuurin goobaha hareer mara waddooyinka ee bulaacadaha meelaha ay dowladda hoose u cayintay in qashinka lagu uruuriyo in ay dadku ku uruuriyaan eh, ayay maaragtay ku ilaalin karaan waddooyinka ceelasha sidoo kale inay iyakana ilaaliyaan oo wixii qashina ay ka ilaaliyaan iskuullada sidee lagu ilaalin karaa muwaadiniintu in ay degaan
waaya waa tahay dhegeysta ayaa ku jira qadka alo asalaamu calaykum وعليكم السلام soo dhowo walaal maga
magacii waa axmed cali saarax waxaan joogaa eh, degmada fudow waa gartay axmedow soo dhowow eh, haddii aad qabto su-aal ama aragti gudagal barnaamijka bal igu celi hal mar adoo raaliya Eh, xuquuqda madaniga ah iyo sidoo kale waajibaadka muwaadinka ee ku aadan siyaasadda adeegdaadejinta jubbaland iyadoo aan ka soo hadlaynay siyaasadda maamul daadejinta
yow walahi niyo waa qorshe fiican xuquuqda eh, madaniga ah Eh, in eh, meel la saaro maadaama eh, dowladaha hoose ay ka shaqeynaya arrimaha daadejinta markiiba profesorku waxay u weydiisaa sidee ugu habboon eh, loo nidaamin karo ama loo hagaajin karo xuquuqda madaniga waayahay aada waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelineynaa axmed ayuu kaasi ahaa afmadow ayuu naga soo beegsaday profesore adoo dabcan su-aashii horena sii sharxayana dhegeystaha naga soo galay marka haddii aad isku darto su-aashan iyo sharaxaadaadii een, hore dhegeystahan wuxuu leeyahay sidee loo ni- loo sidee ugu habboon oo loo nidaamin karaa ee xuquuqda madaniga xuquuqda waajibaadka dabcan xuquuqda muwaadinka ee marka loo eego ee xuquuqda madaniga iyo sidoo kale waajibaadka muwaadinka ee siyaasadda adeegdaadejinta
Eh, haddaan sii taabaqaadno jawaabteenii hore Mm, eh, sida lagu ilaalin karo iskuullada waa tahay oo muhiim ah inay Mhm.
degmadu inay dadku ogaadaan waxaa weeye iskuulka markay degaan noqoto Mm, inaan aada loogu dhowaanin waayahay degaan ahaan oo masaafo inuu iskuulku leeyahay dhul baaxad weyn oo ardaydu ay ku jimicsan karto ay ku nafisi karto waa tahay ee waqtiga barakada in baabuurtu ay ka ilaaliso zaxmadda eh, hareeraha iskuulka Mm, in garaacidda hoonku inuunan maarata ku badanin mhm.
ama uusan jirinba bataatanba goobaha iskuulka iyo Waay.
sidoo kale shanqarta badan shanqarta fara fara badan marka nidaamyo fara badan baa lagu ilaalin karaa muwaadinku wuu ku ilaalin karaa badqabka dhismayaasha een, iyo xarumaha eh, dadweynuhu ay u leeyihiin goobaha dadweynaha
Mhm. sidee marka dhegeystaha soo weydiiyey sidee ugu habboonoo lagu nidaamin karaa ee xuquuqda madaniga iyo waajibaadka muwaadinka
aada umadsanya dhegeystahaas xuquuqda mm, muwaadinka iyo waajibaadka madaniga waxaa lagu nidaamin karaa way qoran tahay marka hore cabdirasaaq waa la soo qoray halkan waajibaadka lagu leeyahay muwaadinku intee bay la eg tahay baaxaddeedu xuquuqda isagu ugu leehayna oo uu ku leeyahay degmada intee bay la eg tahay baaxaddeedu isagu xuquuq buu ku yeelanaya degmada ilaa heer ah markay noqoto caafimaadka muwaadinku wuxuu ku yeelanayaa degmada xarumaha hooyada iyo dhallaanka bixinta caafimaadka asaasiga ayuu degmada ku yeelanaya markay noqoto caafimaadka tayada yani complicatorka qalliin oo kale markay noqoto markay noqoto in gudbin loo gudbinayo muwaadinka meel aan ahaynba soomaaliya ama jubbalandba oo si looga hela dabiic caafimaad wuxuu ku leehay wasaaradda marka waajibaadka degmadu lagu leehay wuu cayiman yahay wuuna qeexan yahay wixii wasaaradda lagu leehay heer dhexana heeruu qeexan marka halkaasaa lagu kala xadidaya muwaadinka marka degmaduna waxay ku leedahay marka xuquuq yuu ku- xuquuq buu ku leehay xuquuqda aan soo sheegnay waajib bay degmadu isaga ku leedahay yaa tahay
heerka dhaxana waajib kale yaa loo leeyahay marka waajibka sanada waxaa lagu fulinayaa xuquuqdii uu muwaadinku lahaa Dooste.
waayahay eh, qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dabcan Een, qaybihii ugu dambeeyeyna waan joognaa eh, qodobada eh, su- haddii aan fiirino su-aalaheena ugu dambeeyay iyadoo dhegeystayaashana ay si toosa usoo beegsan karaan barnaamijka si ay qayb uga noqdaan aragtiyahooda iyo fikradahooda kuwooda ugu dambeeya laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso dhegeysta si aad barnaamijka qayb ee nagala noqoto oo ra'yigaaga aada uga dhiibato Een, profesore maxay xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinku muhiim ugu yihiin daadejinta
haddaan maamulka la daadejinin muwaadinkii ma helayo xuquuqdiisa aaladdii uu ku heli lahaa xuquuqdiisa Mm, weeye maamul daadejintu marka la tayeeyo hay-adaha dowladda hoose tii siyaasadda tii fulinta tii maaliyadda saddexdaa marka la daadajiyo iyo ko tayaysan adeegiina la daadajiya la bixin lahaa waxbarashada caafimaadkii Mm.
maamulka marka la daadajiya waxaa ka dambeynaya in adeega la daadajiyo waa tahay
ayuu muwaadinku helayaa xuquuqdii uu leeyahay marka waa aaladihiiba muhiimadda ay leedahay maamulka in la dadejiyo waa qalabkii lagu bixin lahaa adeegga asaasiga bulshada haddaan maamulka la dadejinin adeeggii wuxuu ku laalaanayaa heer dhexe oo uuna shacabkii gaari karin waa tahay tusaalaan ku siinayaa caawa markii hooyo ku foolato bulo guduud oo dabcan soddon kilomitr noo jirta Mm,
ka waran haddii wasaaradda caafimaadka la wacayo wasaaraddii inta isu jiraan fiiri laakiin hadda jubbaland waxay ku guulaysatay in hooyadii markay u baahato in la caawiyo habeenkii mm, inay tuulada wacdo tuulada xaafadda waa tahay si loogu soo diro gaarigii gurmadka degdegaha si goobta naftirkeeda loogu caawiyo looga dhaliyo waayahay hooyada loo caawiyo loogu fududeeyo dhalmada oo goobta caafimaad ee meeshaas lagu sii halkaasayba taalaaba Right.
aas weeye waxaa laga maarmin weeye in Mm.
hooyada la caawiyo waayahay waxyaaba ugu muhiimsan waay bulugu looma in la soo waco kismaayo iska daa xataa wasaaradii waa tahay
waana ugu mahad celinaya jubbaland arrinta ayada gul weyn wey kaalinta dhegeystayaasha ayaa iyagana eh, ku jirta alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته galab wanaagsan walaal soo dhowow magacaaga halkaa joogto
قلب لي عبد الرزاق وهند أحمد مركز هرا بابان كريم هذا إيه نمبر فطور كمان الصحابة إليك معي وحين لا هاي قلب ونعشان Mm.
نعم كنت أنا هاي مجال المشوار كي waayahay een, haddii dabcan aada guda gasho aragtidaada iyo sidoo kale su-aal haddii aad qabto ood profesorka iyo barnaamijka aad weydiin lahayd
شكرا والله لا ما كنت حاولنا يا بروفيسور كاين حقوق المواطنين تقدر نطور انت صح ان هذه اي اي كتب خان عن جوب انت والله iyo keli waxaa waaye tababar waaye sheekadaan marka barnaamijkaan qofka inuu xaquuqa ay dowladda ku leedahay asagana uu ku leeyahay waa la isgarab dhigay marka een, waxaan rabaa inaan weydiiyo een, weriyaha iyo bulshada kale xaquuqba sidee u heli karaan xaquuqdooda marka soo muwaadinka ka mid maaha qa- su-aashaas saad ula jeedaa Een, haddii aad- haa Waya.
haa muwaadinka weriyaha muwaadinka wuu ka mid yahay qaarna waa weriye madax banaan qaarna waa weriye dowladeed marka labadaas kooxood ma isku xaquuqba mise een, way kala xaquuq badan yihiin waaya waa hagaag aada umahadsan tahay Eh, hinde axmed ayay eh, dhegeystahaasi uu ahaa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad soo beegsan kartaa si aad barnaamijka qeyb uga noqoto Een, eh, dhegeystahan su-aashiisa waxa ay u dhaceysay een, iyadoo si guud ay muwaadiniintu xuquuqdooda loo wada ilaalinayo dowladdu ay cadaalad u sameynayso haddana haddii ay dhacdo in ay kala xuquuq bataan ama ma kala xuquuq badnaan karaan oo kale ee muwaadiniintu een, maadaama kor ay ka siman yihiin oo muwaadin loo wadayahay oo dalkii ay muwaadin u yihiin oo ay waajibaad lagu leeyahay iyagana sidoo kale ay ku leeyihiin xuquuq dowladda Een, sinaanta see loo ilaalin karaa muwaadinka maxaase een, lagu dabaqi karaa arrintaas si loo joogteeyo
aad waa masan tahay cabdirasaaq dhegeystahan wuu mahadsan yahay adeeg bixinta marka adeega asaasiga la bixinayo Mhm.
waxaa jira mabaadi'i ama tiirar la raaco Mm.
waxaa ka mid ah in adeega loo bixiyo si siman cadaalad ah eh, iyadoon loo eegeynin waxbaba iyadoon loo eegeynin bataataba waaya
marka adeegu inuu tayo leeyahay Mhm.
loona bixiyo si cadaalad ah oo sinaan ah ah weeye mabda'a eh, bixinta adeegu Mhm.
muwaadin marka la yidhaahdana halkaasoo sinaantu ka bilaabatayba lama dhihin kana waa muwaadin kana magacka looma bixin muwaadiniin baa la yidhi
waa tahay
way u sinaanayaan waxaa qeexaya dastuurka jubbaland Mhm.
waxaa qeexaya xeerka dowlada hoose jubbaland waxaa qeexaya siyaasadda maamul dadejinta waxaa qeexaya hagayaashii iyo habraacyadii loo mari lahaa in adeega ay loo dadejiyo bulshada in adeegu uu noqonayo mid si siman oo cadaalad ah loo gaarsiiyo bulshada dhammaantood sidoo kale markay noqoto waajibaadka lagu leeyahay muwaadinka Mhm.
wuu siman yahay isaguna canshuur baa lagu wada leeyahay dhammaantood heerku waa kala duwanaan karaa waa ganacsiyada kala duwanaan karaa muwaadin baa laga yaabaa inuu leeyahay ganacsi yar muwaadin baa laga leeyahay laga yaabaa inuu leeyahay ganacsi weyn ganacsiyyaasha waaweyn wasaaradda ganacsiga oo kale yaaba ka qaadaysa canshuurta heerkiisa marka la fiiriyo laakiin degmaduna heerkeedii bay iyaduna ay ay ku leedahay xaggii diiwaangelinta Mhm.
marka sida loogu siman yahay in shaksi kasta uu u bixiyo canshuur waa tahay ayaa loogu siman yahay shaksi kastana inuu helo Mhm.
ayuu adeeg Mhm.
marka la- la- lama kala dheeraysanayo
waa tahay dhegeysta ayaa ku jira qadka alo asalaamu calaykum
salaamu calaykum calaykum asalaam galab wanaagsan soo dhowow magacaaga halkaa joogto
Hello, Abishaka. Waa indhaha waa soo laabatay.
waa gartay eh, hindu soo dhowow mar labaad
Waxaa waa inaan weydiiyo guddigii farsamada haweenka qeyb ma ka yihiin marka rag unbaa qorshaysan marka een, qorshaha rag iyo dumarku waa isku dhiirigelin su-aashaydii horena waxaa waaye saxafiyiinta kan madax banaan iyo kan kaleba xuquuqdooda ma isku mid baa mise waa kala xuquuq badan yihiin Mhm. waaya aada umahadsan tahay hindu waa kaaga mahadcelinaynaa Eh, profesor qeybihii ugu dambeeyana waan soo gaarnay dhegeystayaashana aad ayay mawduuca iyo si guud barnaamijka u fahmeen islamarkaana su-aalo dhowr ah ay naftooda qeyb ay ka yihiin wacyigelinta iyo sidoo kale talooyinka ku aadan eh, dowlad dhiska iyo sidoo kale nidaamyada socdo marka eh, dhegeystahan wuxuuna soo een, guddiga hawshan ku howlan een, haweenka qayb ma ka yihiin haweenka ma ku jiraan
guddiga doorashooyinka haweenku qayb muhiima bay ka yihiin guddiyo howlan fududaynta ama hagidda siyaasaddan maamul daadejinta markii horena qayb muhiima lafdhabar ay ka ahaayeen diyaarinta siyaasadda maamul daadejinta sidoo kale waaya
guddi xaafadeedii ayaa jira hooyo halbowle u yihiin iyo dumarkuba guddi xaafadeed guddiyo heer degmo ka yagleelan baa jira iyaguna oo dumarku halbowle ka yihiin siyaasaddan maamul daadejinta fulinteeda waaya
xataa haddaad fiiriso guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Waaya.
jubbaland dumarku waa lafadhabar bay ka yihiin marka tallaabo kasta oo la qaado ee, dumarku qayb muhiim bay ka yihiin iyo dhallinyaraduba maadaamay ugu badan yihiin cadadda dadkii marka marka ee, ama- nidaam marka hadda nidaamyada la samaynayo kale ama siyaasad la hagayo kale xoo loolana dhexe loolana jira misleedahay dumarkii iyo haweenkii oo dumarkii raggii oo dumarkii ay leeyihiin waa nagala tagay ama qorshahaas kuma jirno oo siyaasaddaas qayb kama nihin iyo loolanadaas maxay yihiin see lagu soo celse aada iyo alcabka qoomasan tahay iyo dhallinyaradaba dabcan marka ee, barnaamij siyaasadeed la fulinayo ama eh, siyaasad ahaan loo soo diyaarinayo waxaa ka yimaada cabashooyin ah waana laga tegay cabashadaas maxaa keeni karaa marka horeba inay inay halkaa du- waxaan cabdisaaq soo marnay waktiyo rag bu- la garanayn markay siyaasad noqoto hadda laakiin ka hadalka naftirkeeda muhiima in haweenkii ay garanayaan inay door ku lahaayeen in dhallinyaradii ay garanayso inay door ku lahaayeen laakiin si looyaraha marursaday way ka qayb waxyaabaha ugu weyn ee loogu soo qa- qa- qa- qaadashada ka qayb qaatana waaba waa- waaba waaba waaba firimbiga ay afuufayaan iyo maaragtay waayahay marka ee, taladaa ugu dambeysa profesore qaybihii ugu dambeeyey ayaan soo gaaranay taladaa ugu dambeysa ee, qaybihii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaaranay aad iyo maxaa fariina ood la wadaagi lahayd aad iyo aad bulshada baad umadsantay cabdirasaaq ee, ka qaybgalka muwaadinku aad iyo aad buu muhiim u yahay inuu ka qayb qaato daadejinta maamulka waa isagii baa daadejinaya muwaadinku isagii baan isu daadejinaya yacni waa fursad labadii marba aakhir ruuxa ka faa'iidaysanaya maamulka la dedejiyo waa muwaadinkii ruuxay ku xirantahay inuu dedejiyana waa isagii marka halka waxaa ka dhalanaya marka maamulka la dedejiyo in waajib lagu yeesho muwaadinka isna uu xuquuq u yeesho oo ahayd dee xalqadii maanta arrintan kaga doodaynay muwaadinku marka inuu waxaa ku waajiba inuu